maalintii la sameeyey baarlamaankan maalintu baydhabo imaanayay maanta meeshay taagneed aad ogtihiin baydhabo maanta aana tegi karin maanyifuulka iyagoo amniga siyaasadda iyo dhinac walba dhaqaalaha ay ku guuldaraysteen hal sano lasoo maray maantana meesha la taagan yahay baarlamaankiina noqday baarlamaan aan maanta iska yahay magacuyaal aan ahayn baarlamaan magacunbaa laga rabaa ma ahana baarlamaan shaqeeya laga rabin xaquuq aana lahayn amni aana lahayn mashaar aana lahayn meel cidlaha suuqaan lagu wada daayay hal xildhibaan oo maanta amnigiisa sugi kara aana jirin qaar meelo fog ka yimaaday hoteello weli degan ay jiraan amnigooda laga warqabin dhibaatadaas intaa la eg waxaa ka socda waa la socotaan bakool waxaa ka socda waa la socotaan maxay ahayd shabeellada hoose waxaa ka socda waa ogtihiin baydhabo maanta xaalkay ku sugan tahay iyadoo sidaa tahay meesha aan ka rabnay dowladnimo iyo horumar iyo dhaqaalo iyo dhinac walba inaan u baxno